xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada somalilan ayaa laba mashruuc oo horumarineed ka dhagax dhigay deegaanada ina guuxa iyo qool bullaaleh ee degmada salaxley mashaariicdan ayaa waxaa fulinaya oo maalgeliya xildhibaan qodax waxaana munaasabadii dhagaxdhiga mashaariicdan ka qaybgalay maayeerka degmada salaxley maxamed cabdi haariye waxgarad odayaal iyo dhalinyaro xildhibaan cabdinaasir yuusuf cismaan qodax ayaa ballan qaaday in uu wax ka qaban doono sida ugu dhaqsiyaha badan baahiyaha kale ee deegaanka waxaa halkan aan wadnaa oo n degmada salaxley gaar ahaan ina guuxaa iyo magaalada aynu joogno qoolbuladaba laba mashruuc baan wadnaa mid waa soo dhagax dhignay oo iskuulka ina guuxaa oo ardayda iyo galaashadu kala badan yihiin baan waxaan ku soo kordhin laba galaas maantana waxaan idin wadaa waa gurigii martida ee hoyga magaalada qoolbulala haddii la idhaahdo oo indhax dhignay marka degmada silaax laga re laga yimaado waa hoygii koowaad ee ay magaaladu yeelato degmaduna ay yeelatay labaad bay noqon doonta haddii la idhahdo maalintaa baahida ay la wadaageen waxay ahayd iskuulkaa waxaan u baahannahay in wax nalagu kordhiyo galaasida maadaama nagu yeryaryihin marka maalinkaa waxaan u ballan qaaday daway joogaan baan filaya odayaashii intay joogaane inta aanu sanadku dhammaan haddii alla idhaahdo inaan labadaa galaas ku kordhin doono ilaah idinkii maantana waxaan idiin wadnaa labadii galaas ilaah idinkii walaalayaal mashaariicahana ay wadno dawlad kama soo qaadin laakiin marka laga tegi waayo shalay maaha daraatoole markii aan midiyaha soo geliyo waxaan imanaynaa dhagaxdhigaasaan dheex dhigaynaa waxay la soo hadlay maayarka magaalada hargeysa cabdikariid axmed mooge oo markaa adisaba ku sugnaa maayarka wuxuu la wadaagay xildhibaan waad mahadsantayd mashaariicda awoodada waan arkay ina guuxaana aniga xil gooniya iga saaran buu yidhi oo aad bale aad meel laiga soo dhoweeyey bahay waxaad fariin iga gaadhsiisaa aniguna labadaa qol waan kaala qayb qaadanayaa reer ina guuxaa iga gaadhsii fariintaas maayarka degmada salaxley maxamed cabdi haariye iyo waxgaradkii kale ee ka qayb galay ayaa ka mahad celiyey mashaariicdan walaalada uu hogaaminaya xildhibaanku xildhibaan cabdinaasir qodax uu hogaaminaya waxaan ku soo dhaweynaa anoo ku hadlaya magacayna guuxaa waxaan ku soo dhaweeya aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa marka labaad ninkii weydiistay labada qol anuu haa oo ah guddoomiya waaweynta waxbarashada waan ka gudoontay xildhibaanka waan ka gudoontay anaa weydiisay markii hore aad waxaa weeye marka ugu horeysa horta xildhibaankan xildhibaanada la mid maaha waxaa weeye xildhibaan intaanu xildhibaan dooranaynay intaasoo dhowr safarkaa sanadoo somalilan ay dhisnayd eenu xildhibaan dooranay waa xildhibaanka lagu soo noqdayba isagaanu hayna isagoo isagoo ka war haya meel kasta ku doortay iyo midaan dooranba ilaa hawd ilaa waqooyi ka amaanu istaagin ma jiro ola baaridiisa hore maxaa qabtaan markaa isaga aad iyo aad waxaa noo noola mid yahay oonu cid aanula miisaamaynaa ma jira cabdinaasir waxqabadkaa insha allahu noo qabtay waa ugu mahadnaqaynaa waana loo hayaa qof waxqabad qabtayna cidima odhanayso maxaa loo qabtay
dee waxaan leenahay xildhibaan halkaa ka sii wad insha allah biidmillahi karim dadkaaguna waa ay ku og yihiin waxqabadka aad mar walba la garab taagan tahay insha allah bidmillahi kariim madax waa noo wakiil maanta waa annaga waa noo xildhibaan waxqabadku soo gelinayo qoolbuulale ama degmooyinka kalena de waa waxtar ta dambana waa ku dhisaynaa xildhibaanka waxaan leeyahay qodax waxaad siday walaal waanu kaa gudoonnay wixii horena waanu kaa gudoonnay waxaan imakana waanu kaa gudoonnay hadalkaa laga cabayo fuusada lagaga soo riixi jiray balliga laadhakan baxaya magaalada ma lahaan jirin xildhibaankiinaa qabtay iminkana isagaa xildhibaanata gadaalkiina waataynu isugu nimiynu shirka ku dooranay ka dambana inaynu ku dooranno marka horta reer qolbalow saasoo la soconaysaa
maantana xildhibaanku halkaa uu dhagax dhigayo waynu ka guddoonnay injineerradii dowladda hoosena way socdaan waanu ku mahadsanyahay xildhibaanku insha allah injineerkuna wuu istaagi doonaa si aan maabka aan samaynayno iyo aanay iskugu qaldamin maxay ahayd toy hadhowtaana iska hor imaano meel waddaa si kastaba mashaariicdan ayaa qayb ka qaadan doonto horumarka deegaanada laga dhagax dhigay